بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلابنيا آية لباتن إلى لبات من سورة السجدة قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون إلهي وحير سبحانه وتعالى ومن أظلم يا كظلم بضن ممن أحد ذكر اللقوانيي biaayaati rabbihi isaga rabbigiisa aayaadkiisi lagu waaniyey oo lagu wacdiyey oo la xusuusiyey uma ka bacdina acrada ka jeensaday canhaa xaggeeda ka jeensaday aayaadka muqtadihii ay keenayeen iimaankii buu ka jeensaday waa ishalmaansiiyey aayaadka bal kaayaa ka dulmi badan laa axadda adlam wey cid ka dulmi badan ma jiro ilaahay wuxuu yidhi innaa hanagu min almujrimiina kuwa mujrimiintaa xaggooda muntaqimuuna ayaanu nahay kuwa ka argoosanahay waa laga argoosanahaya ilaa waa mujrimiine ijraamka ay la yimaadeen awgeed meel damiir baa isim daahira la dhigay innaa min almujrimiin waxa weeyaan ma almujrimiina baa meesha la dhig innaa min almujrimiin muntaqimuun innaa minhum muntaqimuuna lama dhihin damiir lama dhigin meesha isim daahira la dhig innaa anagu min almujrimiin kuwa mujrimiinta waxaa isimka daahirkaa loo dhigayaa ijraamkaa lagu calaamadinayaa lagu dhejinayaa lagu sajalayaa innaa anagu min almujrimiina muntaqimuun ayaanu kuwa mujrimiinta waxaanu nahay kuwa ka aargoosanaya sidaas looga tegi maayo wey abaalkoodii bay helayaan xaalkoodu waa sidaas innaa min almujrimiina muntaqimuun ilaahay baa ballan qaaday qofku hadduu adduunkan cidina ogaanoo cidina qabanoo cidina maarata oo wuxuu doono iska sameeyo waxa weeyaan aakhiraa ka horraysa wey qof kasta oo ijraam ku sifoobay faldembiyeed waa in haanat jariimatu ba yidhi jariimada iyo dembigu gale mid fududba ha ahaato muntaqimuuna baan waa ka argoosanana argoosiga ilaahay waa in la cadaabo bal ka waran qofkii qof kastaba kan ugu dulmi badana dembiyadoo galay kuwa ugu waaweyn mar hadday yihiin hadde waa wax khatara weeyaan waxa weeyaan ibnu jariirku mucaad ibnu jabal sidoo ka wariyey xadiidkan alaaun man facalahunna nebigaa laga warinaya calayhi salatu wasalaam saddex qofkii sameeye faqad ajrama ijraam buu la yimi man caqada liwaa'an fii kayri xaqi qofkii calan xirta xaqdaro qofkii macnaha guuto samaysta weeye macnaha qofkii koox iyo guuto iyo balaayo iyo jamhad iyo sharcun iyaa xaqdarra ah liwaha waxaa la dhihi jiray calamada iyo calaamadaha dagaalka lagu hogaamiye oo calaamadda u ah qof baa arrin iska samaysa waa mid aw caqa waaliday labadiisa waalid qofka ku caaq noqda waa kan labaad aw mashaa maca daalimin daalim qofkii raaca la socda liyansurahu sidoo daalimka gacan u siiyo qof dulmi sameeyeyba wuxuu rabaa inuu gacan siiyo daalim ba wuxuu rabaa inuu u nusreeyo ma dulmigii galay buu rabaa inaan laga waxayn ma inuu wuxuu rabaa isagoo dulmi galay malaha aan la taaban aan laga goyn ya aan laga qisaasin aan la xirin daalim buu u sacyinayaa kolliba waxa weeyaan daalim maa mashaa maca daalimin daalim maciis buu soconayaa liyansuro sow ugu nusreeyo yaquulu اllahu ina min اlmujrimiin muntaqimuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad aataynaa wacizatii wajalaalii baan ku dhaartay laqad aataynaa waxaanu siin muusaa nebiyullaahi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa baan siinay muuse bnu cimraan waxay ka dhigan tahay saan adigaba nebi alla qur-aanka kuu siinay nebiyullaahi muusena towraad baan siinay ee falaa takun ha ahaanin nebi allow fii miryatin shaki dhexdiis ha kaga sugnaanin min liqaa'ihi nebi muuse la kulankiisa damiirka xaggee u celinaynaa min liqaa'ihi la kulankiisa nebi muuse min liqaa'ika muusa adiga la kulankaada muuse a la kulanti shaki ha kaga sugnaanin min liqaa'ihi la kulankiisa dee nebigu wuxuu la kulmay leylata alisraa habeenkii la dheelmay nebi muuse buu la kulmay ibnu cabbaas horta sidaasoo ku fasira waa isagii nebigu tilmaamihii nebiyaashu arkay bixinayey nebi kasta siduu ku arkay ee nebi muuse u arkayoo wuxuu arkay nebiyullaahi ciiso maalik malagga la yidhaahdo naarta ka shaqeeya u arkado dajaal buu nebigu soo arkado aayaad waaweyn oo latoos la soo tusay bay ka mid ahaye waa xadiid bukhaari iyo muslim ba warinaya weliba nebi muuse oo qabrigiisa taaganoo tukanaya ayaan arkay buu yidhi oo hadde xadiid kalena waxaa sugnaaday nebi muuse in lagu soo arkay samada lixaad salaadaha markii hadba qaar la ridayey oo hadba qaar laga soo reebayay nebiga labadaa xadiid see loo jamcinaya kaa halkaa uu ku tukanayey muslim baa wariyey qabrigiisa uu ku tukanayey uuna taagnaa kanna samada lixaad waxaa dhici kardhaa layidhi samaawaadka intaan nebiga loo loo rarinoo la geyn ayuu qabriga kusi arkay waa markau dee baytulmaqdis waa isagii nebigu tegay calayhi salatu wasalaam hadhowna samada lixaad markuu tegay halkaasuu arkay nebi muuse uga sii horeeya ilaahay baa sidaa doonay wahuwa calaa kulli shayin qadiir ilaahayna wax kasta waa awooda su-aal kalaa la keena haddii la yidhaahdo kayfa tasixu minhu salaatu fii qabrih seebaa salaadiisa dhexdeeda qabrigiisa dhexdiisa salaad uga ansaxaysaa isagoo meyd oo dhintay nebi muuse waa dhintay takliiftii iyo waajibaadkii iyo salaadihii ummadda saarnaana waaba laga riday meelsha daar aakhiraaba loo guurayba qofkii dhintay waa ka tegay adduuniya takliiftiis daaru camal maa in badanoo kale oo ambiyaana nebigu waa arkay calayhi salaatu salaam kuwa la tilmaamay xajkoodii jawaabtaas dhowr jawaabood baa looga jawaabay waxaa ka mid ah ambiyadu iyo shuhadadu dee shuhadadaaba qabuurahooda ku nool ambiyaduna waaba kasii fadli badan yihin axyaaun cinda rabbihim yurzaquun dee hadday tukadaan iyo haddii cibaado lagu sheego wax la baciisanaya maaha haba dhinteenbe taa waa looga jawaab ama xaaladan lagu tusayo waa xaaladdii markay adduunka joogeen mu ay ku lahaayeen iyo waxay samayn jireen oo halkan loo soo dhigay sidii salaadoodii xajkoodu ahaa ama takliiftii haba ka haba laga qaado hadda waajibiyuusanba saarnaane dikriga iyo shukrinaqa iyo ducada taas baa u taallo oo dadka ahlujannu waa iska tasbiixsanayaanoo khayr bay iska samaynayaan sida dacwaahum fiiha subxaanaka allaahumma wa taxiyatuhum fiiha salaam laynoo ku sheegayoo kale damiirkii usoo noqo falaa takun fii miryati min liqaa'ihi nabi muuse mar baan u soo celin ama falaa takun hahaanin fii miryatin shaki min liqaa'ihi nebi muuse la kulankiisa nebi muuse laftiisa la kulanka uu la kulmay kitaabka la siiyey walaqad aataynaa muuse alkitaaba nebi muuse inuu kitaabkaa la kulmay shaki ha kaga sugnaan min liqaa'i muusa alkitaaba markaas taasna waa macno kale ama min liqaa'ihi adiga laftaada la kulankaado nebi moxameda maalinka qiyaamada inaad nebi muuse la kulmaysa ama daarta aakhiraba aad ku kulmaysa intaasoo macnoba waa la sheegay macno kalea jira falaa takun ha ahaanin fii miryatin miryo iyo shaki dhexdeed min liqaa'ihi la kulankiisa adiga laftaada kitaabkaa kitaabkan qur-aanka cadiimka ah la kulankiisa shaki ha kaga sugnaani nabi muuse waa siinay adiguna isagoo kale inaad la kulanto kitaab lagu dhiibo shaki ha kaga sugnaani baydaawigaa taasna soo raray intaasoo macnaheed qur-aanku waa waa bad buuxde uu ka sii macno badan yahay ayaa lagu lagu fasiray wajacalnaahu waxaanu ka yeelnay kitaabka nebi muuse la siiyo towraada hudanan hidaayatan baan uga dhignay libani israa'iila reer bani israa'iil wajacalnaa waxaan yeelnay minhum reer bani israa'iil xaggooda waxaan ka yeelnay a'immatan kuwa madax hogaama hogaana qaadatan hogaam hogaan baan ka dhignay hogaamiyaal qudwo lagu daydo khayrka a'imaan ka dhignay a'immadaasoo yahduuna hanuuninaya dadka biamrinaa amarkanaga iyo diinka iyaga lamaa sabaruu markay sabreen baanu a'ima ka dhignay lamaa sabaruu waxaa ku xidhaysaa a'immaanu ka dhignay wajacalnaa minhum waxaan ka yeelnaa a'immaan ka dhignay lamaa sabaruu markay sabreen ayaanu a'imo ka dhignay madax khayrka looga daydo baanu ka dhignay lamaa sabaruu haddii a gadaal u qaadidna iyana waa waa waa lagu ogolyahay lamaa sabaruu markay sabreen bay waxay noqdeen a'immatan madax bay noqdeen wa kaanuu waxayna ahaadeen biaayaatina aayaadkanaga yuuqinuuna kuwa yaqiiniya yusadiquuna sidaas ayay noqdeen inna rabbaka nebiyullaahi maxamed oo rabbigaa huwa isagaa yafsilu kale saaraya baynahum khalaa'iqda dhexdooda yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada kuwa kaafiriinta iyo muuminiinta ilaahay baa kala soocayay fii maa shaygii kaanuu ay ahaan jireen fii dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku diidanoo isku afgaran la wixii la isku hayey dadku waa la kala saaraya midka muxiqa ee xaqa ku taagan iyo midka mubdilka ee baadil sameeyaha waa la kala faslinaya fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuun ilaahay wuxuu yidhi awalam yahdi mayaysan u caddaan lahum iga yatabayan akfala haaulaa'i almushrikuun kuwaa gaalada ma iska qafloomeen oo walam yahdi lahum muyuusan u caddaan awalam yahdi lahum muyuusan u caddaan yatabayan lahum muyuusan u caddaan kam wax badana halagnaa inaan halaagnay min qablihim iyaga hortooda min alquruuni qarniyaalah intaan ummado ka horreeyey baabi'innay oo rusushoodii beeniyey taa mayaysan u caddaan yamshuuna xaalay kuwaa nool hadda soconayaan fii masaakinihim kuwii la baabi'iyey guryahoodii meelahay degganaayeen iyagoo dhex soconay ilaa dhulku waa dhulka waatan kacbadii meeshii nebi ibraahim ka dhisay iyo masaajidkii iyo amaakintii iyo safaya marwa iyo carafadii iyo waxa weeyaan kuwa horena meelihii lagu halaagay waa la yaqaanaa calaamaad baa jira muuqanaya yamshuuna xaalay soconayaan fii masaakin wayse cibro qaadanay daalimiintii la baabiyey guryahoodii bay marayaan qof deggen ma leh cid camiraysa ma leh sida in la halaagay dadkii meeshaan degganaa maysa saa fahmayn ilahi wuxu yidhi inna fii daalika kaa dhexdiisa waxaa ahaaday la aayaatin aayaad waaweyn afalaa yasmacuuna mayay afalaa yasmacuuna mayaysan maqlay afalaa yasmacuuna samaaca tadabburi tadabbur iyo wacdoon maqalkiis mayaysan maqlay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi awalam yarow mayaysan u jeedin mayaysan arkayn annaa annagu nasuuqulmaaa biyaha inaan kaxaynayn ilal ardi dhul intii ka ah ardadii aljurusi ee yaabisada ahayd ee qallalnayd dhul engegan aan dhir lahayn ee dhirtii la dhammaatay oon iyo abaar mawaysan awooddayada u deliishanayn dhul eber ahaa inaan biyo iyo roob siinayn annagaa biyaha kaxaynana yaa wada taa maysan u jeedin waaba u jeedaan awalam yarow annaa nasuuqulmaaa inaan kaxaynana ila al ardiljurusi oo fa nukhriju aan soo saarayno markaa bihi bisababilmaa'i biyaha sababkiisa zarcan dalag iyo zarci iyo nabaad zarcigaasoo taakulu ay ka cunayso minhu xaggiisa ancaamuhum nicmoolaydoodu iyo wa anfusuhum nafafyaalkood wixii soo baxay xoolihiibaa cunaya iyagii zarci iyo miraa u soo baxay dawaabtii xashiishka iyo kale ay cunayaan iyo cawska iyaguna mirihiibay cunaya iyo waxyaalaha buquusha iyo qudaarta iyo waxaas afalaa yubsiruuna moyse waxba u jeedeen wax qudaara iyo wax dhiroo baxaya ma leh mid dad cuna iyo mid duunya isticmaasha midna haddaan meesha biyo la helin waxa wax ku noolaanayaan waa biyaha waxaasoo dhan biyaha kala wadaya oo ilaahay sabab uga dhigaya afalaa yubsiruuna war maysan u jeedin oo marka ay gartaan ilaahay awooddiisa kan dhulka nooleeyey dhintay inuu awoodo iyagaana markay dhintaan inuu soo celiyo war sidaa mayaysan u jeedin bal aayadda cajaa'ibteeda arg afalaa yubsiruuna baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala aayaddan ibnu kaiirku markuu soo qaaday tafsiirkeeda laba arrimood cajaa'ib uu sheegay ma waysan arkaynin inaan biyahaas dhulkaas keenayn biyo hagee laga keenaya ama cirka ama biyo daado iska soconaya wey oo webiyaashu ay keenayaan buurahay ka soo daadegayaan dhulkay u soo daadegayaan ilal ardiiljuruzi buu yidhi layse almuraadu min qowlihi ilal ardiiljuruzi ardu misra faqad ardada la sheegayo dhulka masar keliya ma aha oo dhulka masar baan biyo u soo kaxaynaynaa keliya aayadda laga dhigi maayo bal hiya bacdulmaqsuud maqsuudka qayb ka mida weeye dhulka masr dhulkay ka mid tahy waa ka mid wain maala bihaa kaiiru min almufasiriina in badanoo mufasiriinta ah markii ilal ardi ay sheegayaan ilal ardiljuruzi waa dhulka masar haba dhaheene keligeed kuma koobnee dhulkaa iyo dhulal kalaba ilaahay biyo u kaxeeyaadoo barwaaqo ilaahay ka soo saaraa ee maaha masar keliya in loo jeedo laakiin masr waa loo jeedaa laakinahaa muraadatun qaطcan min hadi اlaaya aayaddan ardu masr horta waa looga jeedaa qaطcanba khilaaf kama jiro laakiin keligeed gaar kuma aha weeye arrintu dhulkaa masr marka iyo ciiddiisu biyaha wuxuu uga baahan yahay buu yidhi taxtaaju min almaai qaabka dhulka masr ciiddeedu u samaysan tahay biyaha wax ka soo saari karo ay u baahan yihiin waxa weeyaan maa low nasala calayhaa madaran wax haddii roob ahaan loogu keeno la tahadamad amniyatuhaa guryaheedu baaba'aya dhulkan wixii wax ka soo saari lahaa roob ahaan haddii cirka looga keeno intay uga baahan yahan dhulku baahidoo biyaha wax ku soo saari karo dhismaha dumaya ilaahay cilmigiisu ballaarana fa yasuuqu llaahu tacaala ilayha ilaahay wuxuu u soo kaxaynayaa dhulkii masar anniil webiga niil la yidhaahdo oo muranku hadda ka aloosan yahay bimaa yataxamaluhu webigaa wuxuu soo qaadayo min aziyaadati alxaasilat ziyaado iyo fatahaad iyo soo biyo soo qaadid ah taasoo alxaasilati ka imaanaysa min amdaari bilaadilxabashati dhulka xabashida magaalooyinkeeda roobabka ka da-ah webiga biyaha soo qaadaya qadar markuu soo gaarabaysa iska joogi mayaane ilaa masar buu ku shubaya arrin hadda taagan baa ka fahmi doontaa wa fiihi waxaa ku sugan webigaa markuu niil biyaha soo qaado diinun axmar dhoobo gududanna biyuhu waa soo xaaqayaan fa yakhshaa arda misra dhulkii masr baa doboolaya wa hiya ardun sabikhatun marmalatun muxtaaja waa dhul caraseelo ah oo aan sidaa wax uga baxayn oo u baahan ilaa daalika almaa'i wa daalika diini aydan waxay u baahan tahay ciid dalsan ah iyo biyo cusub baa dhulkaasi u baahan yahay si zarcigu u soo baxo ee beerihii ugu soo baxaan fa yastakiluuna kulla sana sanad kasta waxay dheefsanayaan reer masar calaa maa'in jadiidin biyo cusub mamduurin loogu maqdareeyey fii bilaadi kayrihim iyaga kayrkood magaalooyin aan ahayn waddan kale ah roobaab ka da-ay biyahood iyo wadiinin jadiidin dhoobo cusub oo min hayri ardihim dhulkooda aan ka imaan baa u tegaya fa subxaana alxakiimu alkariim allahaasaa naزhan alxakiim اlkariim almanaan اlmaxmuud abada ibnu kaiir qisadan buu sheegay ibnu kaiir wuxuu dhintay toddoba boqol toddobaatan iyo afartii hijirada toddoba boqoloo sano wax ku dhowaa ka dambaysa hadda waa labada hadda maanta waxa mashaakilaadka oo adduunka ka jira wax ka mid a oo dowlada iskugu ciidmayaan oo isku afgaran layihiin soo maa misra iyo bilaad alxabash qisadaa halkaasoo ka taabtay qiso labaad waxay ahayd waddanka masar markii la furtay waxaa meesha hogaaminayey saxaabiga weynaa camar binu caas barasaab buu ka ahaa waxaa dhacday marka dadkii waddanka basr baa u yimid cabdullaahi binu camar waxaan leeyahay aabihii camar binu caas bil ay iyagu dhiba bilaha cajamiga ka mid ah bilaha bil ka mid ah baa soo gashay markaasu waxay dhaheen amiirow webiga iyagaa niil wuxuu leeyahay sunnatan sunne iyo qaab laa yejri ilaa bihaa waddadaas sunnadaas waxaas in la sameeye maaha sunnadii caadiga ahayd maa xagga ahayd biyo ma keeno haye wuxuu yidhi maxayt waxay dhaheen labaiyo toban maahameen markay bishu tagaan bishaan ay marayso gabar bikaara ah baa la soo qabanaya aabbaheed iyo hooyadeed baa la horkeenaya waxaa lagu raaaligelinayaa labada waalid wax allaale waxay doonaan oo dhaqaalo ah iyadana billad iyo wax laysku qurxiyo dahab iyo dhar wax u fiican baa dusha laga saaraya gabadhaasaa webiga lagu tuuraya markaa kabacdi baa biyuhu yimaadaan wayna samaynayaan markay sameeyaan biyuhu waa u imaanayaan waa wax la ysku halaagaya camar wuxuu yidhi war waxaas lama ogola islaamku ma ogola islaamkuna wixii ka horreeyey oo xumaa waa dumiyey bishii baa timid ay baasaysanayeen webigiina waa socon waay ilaa mar haddaan webiga biyihiisu socon ilaa ay baan waddankii in laga guuro oo laga qaxo ay ku dhowaatay biyo la'aan camar binu caas warqad buu sayd cumar binu khadaab u qora dowladda islaamka hays wuxuu yidhi arrintaasaa taagan anna waxaan yidhi waxaan lama samayn karo markii layska daayana lama hayo biyo sayd cumar warqad buu soo diray wuxuu yidhi warqadda yaroo aan kuu soo diray oo meesha ku jidha webiga ku tur warqaddii waa waa camar bay u timid wuu furay wuu akhriyey waxaa ku qoran waxay ka socotaa addoonkii ilaahay cumar amiirulmu'miniin waxay u socotaa webiga niil ee reer masar amaa bacdu fa innaka in kunta haddaad webiyahu ahaan jidhay innamaa tajrii min qibalik madax bannaani haddaad iskaga socon jidhay falaa tajrii haba noo dareeri wax biyo dambe kaama rabno wain kaana allaahu lwaaxidu lqahaaru allaha waaxidkaah oo qahaarkaa huwa aladii yaa yujriik allaha waaxidka hadduu adiga ku socodsiin jirayna fa nasalu llaha an yujriyaka ilaahay waxaan ka codsanay inuu ku socodsiiyo oo biyihii keeno warqaddii baa lagu tuura maalintii sabtida waagu wuxuu beriyey webigiiyo saa u soconay lix iyo toban dhudhun waa biyuhu saas kor u soo aadeen biyo badan macnaha sunnadaa xun iyo waddadaa xumayd ilaahay sidaasuu kaga gooyey reer masar ilaa maanta rawaahu alxaafid abulqaasim marka dhulkii masar baa intaasina ka qabsatay iyo arrimaha la xidhiira darsigeennu usoo noqo marka afalaa yubsiruuna baa ilaah yidhi wayaquuluuna waxay ku qowlayaan kuwan gaalada ah mataa goormow haadalfadxu furashadaani ahaaday in kuntum haddaatiin saadiqiina mataa haadalfadxu gaaladaa dhahaya muslimiintay la hadlayaan way ku jeesjeesayaan goormaa naga adkaan doontaa goormaa na qabsanaysaan mataa haada alfadxu furashadaan goormay ahaatay in kuntum saadiqiina haddaad tihiin oo sheegashadiina kuwo ku run sheegaya qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamed calayh salaatu salaam yowma alfadxi furashada maalinkeedu laa yanfacu ma anfacayo aladiina kuwa kafaruu gaaloobay iimaanuhum iimaankoodu ma anfacayo maalintaa markii la gaaro kuwa gaalada ah iimaankoodu waxba u tari maayo oo waa maalinkee maalinta qiyaamada haddii la gaaro waa furashada xaqiiqiga ah ee ilaahay ummadda kala saarayo kala xukumaya fadxigu waa xukune iimaanka kuwa gaalada ah waxba uma tarayo cududaarku waxba tari maayo ee hadda maxay u degdegsanayaan walaa humanaysan an yundaruuna kuwa la koranayo loo kaadin maayo ama waxaa la yidhi waxay dhahayaan mataa haada alfatxu soo maa qul yowma alfatxi laa yanfacu ladiina kuwii anficmayo kafaruu gaalo iimaanuhum oo waa yowma bedri waa maalintii beder taasna waa lagu fasir walaa humana an yundaruun ee fa acrid ka jeenso canhum iyaga xaggooda ka jeenso kuwaa gaalada ah wantadir koro waxa ku dega ee cadaab iyo ciqaaba koro innahum muntadiruun innahum iyaguna muntadiruuna kuwa koranaya maxay koranayaan idinka wix idinku dhaca nebiga iyo saxaabadii balaayo la rabaan wixii idinku dhacay koranayaan ya zamanka iyo dhibaatooyinkiisa iyo aafooyinkiisa idinla koranayaan idinkuna waxa ku dhici doona taa korta ogaada macnaha weeyaan ciqaab baa u dambeeye sidaa weeye xaalkood darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab